asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo ee dalsoon qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah allah u naxariistay fanaanadii caanka aheyd ee qada daaraciga oo xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxdii hore oo ka tacsiiyey geeriyada ku timid allah u naxariistay fanaanada qadar daahircige ummadda somalilan oo ka heshay geerida fanaanada qadar daahir ciga oo xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa ee somalilan madaxweynaha soomaaliya iyo wafdu hogaaminaya oo maanta ku wajahan dalka turkiga boliiska somalilan oo bilaabay inay xiraan dadka ka soo horjeeda maamulka madaxweyne muuse biixi saddex askari oo booliisa oo lagu dila dalka maraykanka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo axada taariikhdan waxa ay ku beegan tahay saddexda bisha toddobaad ee luulyo sanadka laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo faahfaahsan aanu ku bilaawnay allah u naxariistay fanaanadii caanka aheyd ee qadar daahir ciigi ayaa xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan qadar ayaana maalmahan ku xanuunsaneyd isbitaalka magaalada hargeysa allah u naxariistay qadaro daahir cigi waxa ay fanka ay kusoo biirtay sanadkii kun sagaal boqol todobaatan afartii cidoona heestiidii ugu horreysay waxaa markaas la sheegay inuu u dhiibay macalinkeeda maadada carabiga kaasoo u dhiibay heeskeedii koowaad ee ahayd howl iyo dadweyno taas oo ahayd hees wadani ah fanaanada oo inta ay nooleed markaasi warbaahinta la hesha ayaa sheegtay inay qurbaha joogtay muddo ku sugan shan iyo labaatan sano taasoo ay ku macneysay inay ahayd mid adag oo aan habeen loo dhigin teena waddanka fanaanada codka laasiga lahayd waxa ay fanka ka baxday sanadkii labada kun iyo labadii waxayna dhowaanahan ku nooleed magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan iyadoona qurbaha tegeysay sanadihii dambe markaas oo ay sheegtay inay caruurteeda ay soo eegeysay beentii xalay ayaana ku geeriyootay magaalada hargeysa ee maamulka somalilan isla wararka ayaan ku guudjirnaahay madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo madaxdii hore ayaa markaas tacsi ka diray geerida allah u naxariistay qadar daahir cige oo markaasi ka mid ahayd gobolada waaberi ee qaranka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana markaas dhankiisa ka tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay qadar daahir cige oo markaa xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsi tiinaayo u diray qoyska qaraabada bahda fanka iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ay ka baxday goboladii caanka aheyd ee marxuumad qadar daahir cige madaxweynaha ayaa tilmaamay in marxuumadda ay kaalin weyn ay ugu jirtay fanka soomaaliyeed iyada oo door weynna ka qaatay buuri saruqaayadda fanka iyo suugaanta soomaaliyeed oo ay ahayd tiirkiisa inna lilaah wa innaa ileyhi raajicuun waxaan tacsi u dirayaa qoyska qaraabada iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ay ka baxday marxuumad qadar daahir oo magac iyo miisaanba ku dhex laheyd bahda fanka iyo shacabka soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne xasan sheekh maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana wuxuu alla u weydiiyey marxuumadda inuu hoygeeda ka yeelo janatul firdowsa dhinaca kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaanba bahda fanka uga tacsiiyey geeridii xalay ku timid goboladii caanka aheyd ee qadaro daahir cige ee ku geeriyootay magaalada hargeysa ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa tilmaamay inay kaalin muuqata oo micno leh kasoo qaatay horumarinta dhaqanka wacyigelinta bulshada iyo fanka soomaaliyeed oo ay ka mid ahayd fanaaniinta loogu jecel yahay dhinaca kale madaxdii hore ee soomaaliya ayaa dhankooda ka tacsiiyey geerida ah allah u naxariistay qadarada ciga ee ku timid xalay magaalada hargeysa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaana ka mid ahaa dadka markaasi madaxdii hore ee ka tacsiiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu ehelka qaraabadii dhammaanba ummadda soomaaliyeed gaar ahaan bahda fanka soomaaliyeed ugu tacsiiyey geerida ku timid allah u naxariistay goboladii weyneed ee marxuumad qadar daahir cige oo hargeyso ku geriyootay madaxumadaha marxuumad qadadahi waxay ahayd buu yidhi mid ka mid ah tiirarka waaweyn ee fanka soomaaliyeed iyada oo ka tirsaneyd hoboladii qaranka ee waaberi waxaana alle ugu baryaa buu yidhi inuu janatulfirdowso ka waaraabiyo samir iimaanna ka siiyo ehelka asxaabta iyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee ay ka geeriyootay marxuumadda ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo intaana ka bixin wararkaas dhinaca kale xukuumadda somalilan ayaa ka heshay geerida allah u naxariistay fanaanada qadarda harcige oo markaa xalay ku geeriyootay magaalada hargeysa ee somalilan mas-uuliyiinta maamulka somalilan oo warbaahinta la hadlay ayaana ka warbixiyey xaaladda markaas geerida ku timid fanaanada iyagoo markaas loogu bariyey janatul firdows inuu ka yeelo islamarkaana ka hadlay taariikh nololeedkooda
innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaa caawa magaalada hargeysa ku geeriyoortay fanaanadii caanka ahayd ee ay wanayn dhammaan dadka af soomaalida ku hadla daahir cige oo aan qiyaasayo inta afka soomaalida ku hadashaa inay wejigeeda iyo aqoon ahaanba u garanayaan oo ahayd fanaanad qaranka jamhuuriyadda somalilan tebayo fanaanad ay tebi doonaan dadka af soomaaliga ku hadlaa meel kasto ay joogaan fanaanad caanka ahayd dowladihii hore ee soomaaliya laysku odhan jiray runtii qarankan iyo kuwii ka horreeyeyna wax badan oo tabantaabiyaha u soo geysatay geerida ayaan la celin karin ilaahay waxaanu khatriya uga baryeynaa in ilaahay jannada firdowsa ka waraayo waxay ahayd muwaadinad la jecel yahay oo dhammaan dadka af soomaaliga ku hadla ay jecel yihiin una aqoonsan yihiin fanaanad aan cidi hollin karin laakiin haddii geeridu timaado awoodda ilaahay baa leh ilaahay waxaanu mar labaad uga baryaynaa in ilaahay janna firdowsa ka waraabiyo caruurteedii iyo caa'iladeediina samir iyo iimaan allah ka siiyo dhammaan dadka af soomaaliga ku hadlana samir iyo iimaan allah ka siiyo waxaan la ysla gartay odayaasha ay garab taagan iyo caa'iladii oo dhani markay ka wada hadleen waxaa la ysla gartay in lagu aaso xabaalaha halleeya laguna tukado masaajidka tabliiqa laba iyo tobanka duhurnimo dhammaan dadka danaynaya ee inay ka soo qayb galaan jinaasada ama xabaasha waxaanu u sheegaynaa in laba iyo tobanka lagu tukan doono masjidka tabliiqa lana geyn doono xabaalaha halleeya oo ay caa'iladoodu ku aasan tahay ama ay ku dhegan tahayba aada iyo aada baan runtii uga tiraahinsannahay aqoon fiicanay wax ugu sheegayso dadka inay nabadda dhowraan ama ay wada noolaanshaha iyo deganaanshaha somalilan ay qayb ka qaataan aada baan uga tiiraayeysannahay dhammaantayo laakiin waxaanu qaban karno ayaaba iska yar waxaan kaloo halkan tacsi uga wada diraynaa sheekh cali cabdi qaxar oo sheekh weyn ah oo isna caawi geeriyooday oo runtii isaguna ummadda reer somalilan ama dalkan ku soo tabcay oo ka mid ahaa guddigii guddigii dastuurka qaranka wax ka qoray jaamacadahana sacuudiga iyo ku soo bartay iyo jaamacadda alazhar haddana ka mid ahaa bahda garsoorka jaamacadaha dalkana macalin sare ka ah
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyuuf duu hogaaminayo ayaa maanta waxaad ah waxa ay ku wajahayeen magaalada ankara ee caasimada dalka turkiga iyagoona markaa ka dhoofaya magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa socdaalkiisa ku weynin doona wasiiro xildhibaano iyo xubno ka tirsan madaxtooyada waxaana socdaal soo socda oo maanta ah ay ka ambabixi doonaan garoonka diyaaradaha aadan cad ee magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaana dalka turkiga kulan kula yeelanaya madaxweynaha dalkaas rasiib teben erdogan iyagoona ka wada hadli doona arrimo kala duwan oo ku aadan dalalka soomaaliya iyo turkiga oo leh xiriir aada u weyn kuna saleysan dhinacyo kala duwan sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada ankara ee dalkaas turkiga waxa uu ka qeybgeli doonaa dood iswadaaraysa oo ku saabsan ama uu soo qaban qaabiyba macadka seta foundation oo looga hadlayo xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo turkiga waa socdaalkii labaad uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu ku aadayo dalka dibaddiisa tan iyo markii shan iyo tobankii bishii meey laba kun labaiyo labaatan loo doortay xilka madaxweynaha wuxuuna safarkiisii ugu horreeyay uga dhoofay dalka shtaga imaaraadka carabta markana booliiska maamulka somalilan ayaa bilaabay inay xilxilaan dadka dhalinyarada ah ee markaas kasoo horjeeda maamulka madaxweyne muuse bihi cabdi oo markaas siyaabooyin kala duwan dhalinyarada u beegsanaya islamarkaana dhowaan ahayd in markaa dhalinyaro lagu xiray magaalada laascaanood ee canuda gobolka sool booliiska magaalada laascaanood ee booliiska somalilan ee kusugan magaalada laascaanood ayaana bilaabay inay xirxiraan dadka ay u arkaan inay kasoo horjeedaan maamulada somalilan ee magaaladaas saacadii lasoo dhaafay waxaa la arkayay dhowr dhalinyaro ah oo markaasi la xirxiray oo magaalada magaalada laascaanood lagu xiray booliiska ayaana markaas xiritaanka ku macneeyay in yihiin oo kuwa markaa dhalinyarada kasoo horjeeda maamulka somalilan magacyada markaasi lagu kala sheegay dhalinyarada la xiray waxay geliyeen sadaam xuseen ismaaciil cali abshir iyo sidoo kalete maxamed xiriir axmed xiid kuwaas oo si weyn loogu yaqaano magaalada laascaanood qaar kamid a helada dhalinyarada la xiriiray ayaana sheegaya inay ahaayeen kuwo magaalada ka shaqeysta iyagoo markaa ugu baaqay saraakiisha ciidamada booliiska inay joojiyaan dadka ay xirxirayaan isla markaana ay sii dayaan dhalinyarada ay xirteen maamulka somalilan ayaa waxaa lagu yaqaanaa xiridda iyo markaas cid walba oo ay u arkaan in ay kasoo horjeedaan maamulidda ama markaas madaxweyne muuse biixi cabdi ayaana si weyn loogu dhaliilaa xukuumaddiisa in ay dadku ay caburiyaan islamarkaana ay u diidaan hadalka in markaa ra-yigooda ay cabiraan wararka soomaalida ka baxsan waxaa ugu waaweyn dalka mareykanka saddex askari oo boliis ayaa lagu toogtay gobolka lagu magacaabo ketke ee dalkaas xilli ay isku dayeen inay soo xiraan nin lagu eedeeyey in uu geystay fal dembi ah afar qof oo kale ayaana lagu dhaawacay goobta oo ah allen magaalo yar oo dhacda qeybta buurleyda bariga gobolkaas ayna ku nool yihiin boqol lixdan iyo lix oo keliya lance stanos oo ah eedeysanaha ayaana aakhirkii lagu guuleystay in lasoo xiro kadib wadahadallo loo loo markaasi jalbab baxay wuxuuna wajahayaa baaritaan ay hogaaminayaan khubro badan oo ku aadan sidii markaas sharciga loo horgeeli lahaa shaqsiga dilka geystay ee booliiska ay soo xireen warkii waa nageynta aad kala socoteen raadi hadalsan magaalada muqdisho qaartan dhegeystahay axmed jaaji ayaa farsameeyay anigoo cabdinaasir waa idinla soo codsiinayay nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel